بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda soddonaad ee suuratu lbaqara waxaanu ku joogaa aayadda koob iyo lixdanaad ee suuradda allah waxa u ihi subxaanah waid qaala rabuka lilmalaa'ikati inii jaacilun fi lardi khaliifa qaluu atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku اdimaa ونحن نسبح بحمدك ونqدس لka qال إنii أعلم ma lا تcلمuun allah waxa u ihi سubحaanه واdkur xusnabi allow dadkana xasuusi had iyo jeer id markayna soo marto waxaad arki doontaan inakoo u qadarana wadkur waayo id waa daraf darafkuna waxa lagama maarmaan u ah meeluu ku tacalluqa inuu helo ficil ama wax shabaha marka wadkur ayaynu usoo qadaraynaa allah waxa u ihi wadkur xusnabi allow dadkana u sheeg id waagii qaala uu yidhi rabbuka rabbigaa lilmalaa'ika malaa'igta uu ku yidhi innii anigu jaacilun waxaan yeelayaa fil ardi arlada dhexdeeda khaliifatan kuwo kala dambeeyo oo isku bedbedela waa aadam iyo durriyadiisa ayaan arlada ka yeelayaa qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii atajcalu ma waxaad ka yeelaysaa fiihaa arlada dhexdeeda man duul ma dad baad ka yeelaysaa arlada dhexdeeda kuwaasoo yufsidu fasahaadinaya oo xumaynaya fiihaa arlada dhexdeeda oo wayasfiku ku daadinaya addimaa'a dhiigagana ku daadinaya walxaal naxnu annaku nusabbixu aanu ku nasahayno allahayow oo ceeb iyo xumaan oo dhan aanu ku diidayno bixamdika ay mutalabbisiina bixamdik mahadnaqaaga annakoo ku dheehan oo wanuqadisu aanu ku tahirayno laka adiga allahayow annakoo adiga ku nasahayna kuna ammaanaynoo ku mahadinayna miyaad arlada yeelaysaa kuwa sidaa ku samaynaya qaala waxa uu alla yidhi innii anigu aclamu waxaan ogahay maa shay laa taclamuuna aydaan ogayn wa callama waxa uu baray rabbi aadama aadam waxa uu baray alasmaa ay asmaa'a almusamayaat ashyaada magacaanteedii ayuu baray kullahaa dhammaanteed waxaa alle aadamu baray ashyaada magacaanteedii oo dhan guud ahaan humma caradahum dabeed waxa uu soo bandhigay ashyaadii iyo musamayaadkii oo humtu waxay u noqonaysaa ashyaada ama musamayaadka humma caradahum dabeed alla wuxuu u bandhigay ashyaadii cala almalaa'ika malaa'igtuu u bandhigay fa qaala dabeed alla waxa uu ku yidhi ambi'uunii malaa'igay bal iiga warrama biasmaa'i haa-ulaa ashyaadani magacaantooda bal ii sheega in kuntum haddii aad ahaateen saadiqiina kuwa ka run sheegaya odhaahdiinna ama melihiinna aa malayseen idinku inaa ka mudan tihiin khaliifada dhulka oo aadam ah qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii subxaanak allahayow nasahnaantaada eh ay tansiihan laka cani ilictiraad waad ka hufan tahay ku laga hor yimaado oo la ictiraado xumaan iyo nuqsaan oo dhanna allahayow waad ka reeban tahaye laa cilma cilmi lanaa annaka nooma sugnaanin ilaa maakii mooyaane callamtanaa aadna bartay waayo innaka adigu anta adigu allahayow alcaliimu kii cilmi badan baatee alxakiimu ee shay walba halkiisa dhigan qaldamin ee xikmadda badan qaala waxa uu rabbi yidhi yaa aadamu aadamow ambi'hum uga waran malaa'igta biasmaa'ihim ay biasmaa'i almusamayaat ashyaadaas lagu baray magacaantooda malaa'igta u sheeg falamaa amba'a markuu uga warramay huwa aadamu hum malaa'igtii biasmaa'ihim ay biasmaa'i almusamayaat ashyaadii iyo musamayaadkii magacaantoodii oo dhan markuu uga warramay ee malaa'igtii u sheegay qaala waxa uu rabbi yidhi alam aqul oo miyaanan idinku odhan lakum idinka malaa'igtiiyey innii anigu aclamu waxaan ogahay hayba asamaawaati samooyinka waxa ku maqan iyo walardi arlada dhexdeeda waxa ku maqan oo aclamu waxaan ogahay maa tubduuna waxaad muujisanaysaan oo odhaahdaa tidhaahdeen ah atajcalu fiiha man yufsidu fiiha ilaa aakhiriha iyo wamaa kii baan ogahay kuntuma ahaydeen taktumuuna kuwa qarsanaya oo odhaahdaa tidhaahdeen ah sida jalaaluddiin asuyuudi uu jalaaliinka ku tilmaamayo inay isku yidhaahdeen lan yakhluqa allaahu akrama calayhi mina walaa aclam ilaahay abuuri maayo makhluuq innaka inaga sharaf iyo aqoon badan sidaasay isku yidhaahdeen marka allah waxa uu malaa'igtii ku yidhi waxaa muujisanaysaan ee leedihiin iyo waxaa qarsanaysaanba waan ogahay wadkur xusnabi allow id waagii qulnaa aanu ku nidhi lilmalaa'ikati malaa'igta aanu ku nidhi usjuduu u sujuuda malaa'igay liaadama aadam u sujuudoo sujuud u dhaca fasajaduu dabeed malaa'igtii waa sujuudeen ilaa ibliisa laakina ibliisa ha yeeshee ibliis abaa waa diidoo wastakbara waa iska weyneeyey oo wa kaana wuxuu ahaa marka horeba cilmiga ilaahay sida uu ku qoraa min alkaafiriina kuwa gaaladu uu ka mid ahaan jiro horeba uuga mid ahaa fii cilmi illaah ama wa kaana ay wasaara wuxuu noqday markaa iibaaga iyo istikbaarkaa uu sameeyey ibliis min alkaafiriina gaalada ayuu ka mid noqday ay bi haadihi almukhaalafa markuu macsiyadaa sameeyey wa qulnaa waxaanu idhi yaa aadamu aadamow uskun deg anta adiga iyo wa sawjuka xaaskaaguba aljannata jannada dega oo wakulaa cuna minhaa jannada xaggeeda ka cuna raqadaa ay aklan cunitaanka cuna cunitaanka oo ragadan waaseca xaydu shi'tumaa meel alla meesha aad doontaan ka cuno oo ka cabba walaa taqrabaa hanaw dhowaanina haadihi tani ashajarata ee geedda ah ama walaa taqrabaa ha u dhowaanina haadihi tan ashajarata geeddan ha u dhowaanina haddii beddel laga dhigo tii horena bayaan oo fatakuuna dabeed aad ahaataan haddaad u dhowaataan min aldaalimiina kuwa dulmiga falee dembaabay aada noqotaan si aydaan kuwaa u noqon haw dhowaanina geedda meel alla meesha kale doontaan ka cuno oo ka cabba faazallahumaa aadam iyo xaawo waxa simbiririxiyey ashaydaanu shaydaankiibaa simbiririxiyoo canhaa jannadii buu ka simbiririxiyey ama faazallahumaa waxa simbiririxiyey aadam iyo xaawo ashaydaanu shaydaankiioo canhaa ay biha cantu waa bimacna albaa haadana shajarada u celi ay bisababi shajara geedda ay cuneen sababteedii buu ku simbiririxiyey oo ku dambaajiyey fa azaalahumaana waa qiraa'o sabciyaho fa azaalahumaa waa ka zuuliyey aadam iyo xawaa ashaydaano shaydaankii canhaa jannada xaggeedii waa ka zuuliyey oo fa akhrajahumaa dabeed waa ka soo bixiyey mimaa kii xaggiisa ayaa uu ka soo bixiyey kaana ay ahaayeen fiihi maaga dhexdiisa barwaaqo iyo ladnaan waxay ku jireenna waa ka soo bixiyey wa qulnaa waxaananu ku nidhi markaa aadam iyo xawaa ihbituu dega oo jannada ka daadegoo arlada u dega bacdukum xaal barhkiin libacdin barhka kale caduwun cadow uu u yahay oo aadam iyo xawaa waa musanaa ihbitaa maxaa loo odhan waayo ihbituu loo jamciyey waa iyaga iyo waxay koobsadeen ee durriyaddooda dhabarkooda ka tafiirmi doonta oo mar haddii iyaga la leeyahay dega faracooduna dee waa degeen oo dee arladunbaa degaan u ah amaba waa aadam iyo xawaa iyo ibliis oo jamac ah wa qulnaa waxaanu ku nidhi ihbituu dega oo jannada ka daadega bacdukum barhkiin bacdukum xaal barhkiin libacdin barhka kale caduwun cadow u yahay cadaawaddu aadam iyo xaawo dhexdooda ma dhacayso laakiin waxaa loo jeedaa durriyaddooda iyo tafiirta ka beermi doonta ayaa col iyo cadow isu noqon doonta oo bacdukum ay bacdu durriyatikum libacdin durriyaddiinna barhkeed barhka kale cadow bay u noqon doontaa ama bacdukum libacdin aadam iyo durriyaddiis waxay cadow u noqon doonaan ibliis iyo durriyaddiis wa qulnaa waxaanu idhi ihbituu dega bacdukum xaal barhkiin libacdin barhka kale caduwun cadow uu yahay walakum waxaa idinku sugnaaday fil ardi arlada dhexdeedana mustaqarun ay maxalu istiqraar meel lagu sugnaado iyo wa mataacun raaxo ayaa idinku sugnaatay arlada ilaa xiinin ilaa waqti laga gaadhayo ila intihaa'i aajaalikum inta ajashiinna kaadhee aad ka dhimanaysaan fatalaqaa dabeed waa la kulmay aadamu aadam waa la kulmay oo min rabbih rabbigii xaggiisa wuxuu kala kulmay aadam kalimaatin kelmado erayo uu ku hadlay ayuu rabbi xaggiisa kala kulmay aadam oo lagu ilhaamiyey ama la waafajiyey fataabo dabeed alla waa ka toobad aqbalay calayhi aadam oo maadaama isagu asalkii iyo asaaskii uu yahay xaawina waa tabacun lah isagunbay raacsanta waa xaaskiisii labadaba waa laga toobad aqbalay waayo innahu ilaahay huwa alle attawaab ka toobad aqbalka badan weeyaan alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista qulnaa waxaanu idhi ihbituu dega aadam iyo xawaa iyo waxay koobsadeen oo tafiirtan laga abuuri doono ah ihbituu dega minhaa jannada xaggeeda ka daadega jamiican xaal aatiin dhammaantiin oo idin kala hadhay fa imaa yaatiyannakum hadduu idin yimaado waa aadam iyo xawa iyo duriyaddoodii baa si guud loola hadlayaa fa imaa yaatiyannakum hadduu idin yimaado oo minii xaggayga u idinka yimaado ayaa alla u yidhi hudaa hanoon xaggayga haddii hanuun idinka yimaado faman tabica ruuca raaca hudaaya hanuunkayga falaa khawfun cabsiyo calayhim korkooda may ahaanin walaa hum yaxzanuun oo ihbituu markii horena waa la yidhi imikana waa lagu soo celiyey jalaalaynku waxau odhanayaa waa ta'kiid iyo waliyuctafa calayhi aljumlatu alaatiya yacnii adkayntii hore la adkaynayo ihbituudii hore iyo in lagu cadfo jumladan dambe fa imaa ya'tiyannakumta in lagu cadfo iyo tii hore in la adkeeyo ayaa mar labaad ihbituuda loo soo celiyey alla waxau idhi qulnaa waxaanu idhi ihbituu ka daadega minhaa jannada xaggeeda jamiican xaalatiin dhammaantiin fa imaa yaatiyannakum jamacu markaa waa duriyatu aadam oo dee tafiirtii bani aadamkee ka tafiirmaysay oo dhan buu ku dhacayaa oo dee ilaahay rususha uu usoo dirayo iyo kutubta lagu soo dejin doono weeyaan hanuunku allah markaa waxau idhi fa imaa yaatiyannakum hadduu idin yimaado minii xaggayga idinka yimaado hudan hanuun yacnii bani aadamkii iyo durriyaddii aadamey hanuun xaggayga hadduu idinka soo gaadho faman ruuxa tabica raaca hudaaya hanuunkayga falaa khawfun cabsi calayhim korkooda may ahaanin oo mustaqbalkooda aakhiro ka baqan maayaan walahu manay ahaanin yaxzanuuna kuwa ka murugoonaya arrimahooda adduunyo ay kaga yimaadaan waaladiina waxa kafaruu gaaloobay ee wakadabuu beeniye biaayaatinaa aayaadkayaga kuwa tansiiligee sharcigee la soo dejiyey iyo kuwa kownigae makhluuqaadka waaweyn ciriya dhul iyo dhexdooda waxa allow dhigayba labadaba kuwa aayaadka alla beeniyey altansiiliyati waaltakwiiniya labadaba ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaar naarta asxaabteeda weeyi oo hum iyagu fiiha naarta dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waaraya weeyi yaa banii israa'iila yacquub ubadkiisiiyow udkuruu xusa nicmatii nicmadayda xusa allatii nicmadaasoo ancamtu aan idinku nicmeeyey calaykum korkiinna wa awfuu oofiya bicahdii ballantayda oofiya aan idinkula ballamay iimaanka iyo taacada iyo ambiyada inaad rumaysaan oo nebi moxamed ugu dambeeyey sala allahu calayhi wasalam wa awfuu oofiya bicahdii ballantaydana oofiya ayaa alla uu yidhi uufi anna waan oofini bicahdikum ballantaan idiin qaaday waan oofin oo ruuxa iimaan la yimaada inaan janno ku karaameeyo wa iyaaya farhabuun ay wa iyaaya irhabuu farhabuuni wa iyaaya aniga oo keliya irhabuu iga baqa farhabuuni aniga iga baqa oo waxaynuu soo qadaray irhabuuda waayo farhabuunii kuma camal fali karto wa iyaaya oo ma nasbin karto waayo nuunul wiqaayuhu wuxuu tilmaamayaa meesha waxaa ka maqan yaha ulmutakalim ay irhabuudan la sheegay madkuurkii nasbinayso oo farhabuunii qiraa'aadka qaarkoodna waaba sugayaa markaa kol hadday farhabuuni ku mashquulsan tahay nasbada yaa ulmutakalimka iyaayana dee caamil kaloo nasbiya u baahan tahay irhabuu kalaa loo soo qadari oo tan dambe ay fasirayso markaa waana laga dambaysiin waayo xasrigaa la doonayaa damiirka munfasilkii inuu caamilka ka hormaro marka macnuhu waxa uu noqon waa iyaaya aniga oo keliya irhabuu iga baqa farhabuuni aniga oo keliya iga baqa oo wa aaminuu rumeeya bimaa kii anzaltu aan soo dejiya oo qur-aanka ah musadiqan xaal uu yahay qur-aanku kii rumaynaya limaa kii macakum la jirkiinna ahaaday walaa takuunuu oo yacnii kitaabkii towraad ah waxa uu qur-aanku u markhaati kacayaa waxaa la jirkiinna ahaadeed haysataan haddaa yahuud tihiin oo kitaabkii towraad ah oo nucuuddii iyo tilmaamihii nebi moxamed ee kitaabka towraad ku yaalay xaqaa'iqoodii baa dee qur-aankana ku yaalla oo waa u markhaati kacayaa wa aaminuu rumeeya bimaa kii anzaltu aan soo dejiyo qur-aanka ah musadiqan xaalu yahay kii rumaynaya limaakii macakum idinka la jirkiinna ahaaday oo xaqa iyo tawxiidka ku yaalla uu u markhaati kacayo qur-aanku walaa takuunuu ha ahaanina awala kaafirin mid ka gaalooba ka ugu horeeya bihi munasalkaa ka gaalooba qur-aanka qur-aanka la soo dejiyey cidda ugu horraysa ee ka gaalowda ha noqonina yahuudey cilmi iyo aqoon idinkoo u leh walaa tashtaruu hana ku iibsanina biaayaatii aayaadkayga ha ku iibsaninoo ha siisanina hamanaa qiimo qaliilaa oo yar qiimaha oo qaliilan yar wa iyaaya fattaquun ay wa iyaaya taquu fattaquuni waa tii horoo kale oo fattaquuni yaa ulmutakalim ayay nasbinaysaaye ittaquu kale usoo qadar oo ka dambaysa wa iyaaya aniga oo keliya ittaquu iga baqa fattaquuni aniga oo keliya iga baqa oo walaa talbisuu ha ku dheehina alxaqa xaqa bilbaatili baatilka ha ku dheehina oo waa min allabsi oo labasa yalbisu labsan walalabasnaa calayhim maa yalbisuun aayadaasaad ku garanaysaa marka la kala saarayo labisa yalbasu min allubsi oo xidhashada ah iyo labasa yalbisu labsan oo khaldiga iyo isku dheehidda laba shay in laysku dhex daro ah marka walaa talbisu waa labasa yalbisu walalabasnaa calayhim maa yalbisuun halkaasaa maadi iyo mudaaricaba lagu sheegay si aad u kala garato mid walba xarakadiisa dhexda walaa talbisu ha ku dheehina alxaqa xaqii ha ku dheehina bilbaatili baatilka ha ku dheehina oo ha ku khaldina wa taktumuu walaa taktumuu hana qarinina alxaqa xaqa sidaasaa wanaagsan in waawda caatifo laga dhigo oo nahyigaa sariixa lagu cadfo oo macnuhu noqdo walaa talbisuu walaa taktumuu hana isku khaldina hana qarinina waxaa kaloo bannaan waawilmaciye in laga dhigo oo wa taktumuu wa maca an taktumuu lxaqa xaqa iyo baadilka ha isku dheehina iyadoo lala qabo inaad xaqiina qarisaan laakiin taa waxaa la yidhi iihaam baa ku jiro waxaa la moodayaa jamcinta labada arrimoodun in la diidayo laakiin mid walba uu sidiisa u mubaax yahay sidii laa taakuli samaka wa tashraba labana ilan jamciguunbaa la diiday laakiin mid walba calanfiraadkiisa waa u mubaax marka wahmigaa si looga baxo waxa fiican caatifo ka dhig oo nahyigaa ha ku cadfanaato walaa talbisuu walaa taktumuu walaa talbisuu ha ku dheehina alxaqa xaqii bilbaaili baatilka ha ku dheehina wa taktumuu walaa taktumuu hana qarinina alxaqa xaqiina ha qarinina wa antum walxaal antum idinku taclamuuna aada garanaysaan oo og tihiin waxa weeyaan ha qarinina xaqa oo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo xaqnimadiisa iyo tilmaamihiisa ha towraad ku hayseen iyo xaqnimada qur'aanka ha diidina oo ha dafirina idinkoo garanaya wa aqiimuu ooga alsalaata salaada ooga oo wa aatuu bixiya azakaata sakadana bixiya warkacuu ay salluu tukada maca araakiciina ay maca almusalliina kuwa tukanayana la tukada oo wa aqiimu salaata waxaa laga faa'iidaystay wujuubu iqaamati asalaa warkacuu maca araakiciinana wujuubu iqaamatiha maca aljamaacati in raggu jamac inay salaada ku gutaan faralka ay waajib ku tahay waxaana la yidhaha waa min tacbiiri ljuzi wa iraadati lkulli oo qaybaha salaada qeybtii ugu muhiimsanayd baa la cabiray dhammaan baana loo jeedaa waa kulli allah waxau idhi ataamuruuna ma waxaad faraysaan annaasa dadka bilbiri samafalka miyaa faraysaan oo watansawna miyaa ka tegaysaan anfusakum nafihiinana miyaa iska iloobaysaan oo isaga tegaysaan walxaal antum idinku tatluuna aada akhriyaysaan alkitaaba kitaabkii towraadaha idinkoo akhrinaya afalaa tacqiluuna miyaydaan waxba kala garanayn oo caqli iyo garaad iyo garasho aydan lahayn wastaciinuu kaalmaysta bisabri adkaysiga iyo wasalaati tukashadana kaalmaysta wa innahaa tukashadaa iyo salaadaasi la kabiira mid weyn weeyi oo ku culus ilaa cala alkhaashiciina kuwa ku khushuucaya salaada mooyaane dadka kale waa ku weyntoo uma sahlana ka sifee khaashiciinta oo waa tilmaamahoode alladiina khaashiciinta oo yadunnuuna yaqiininaya oo yaqiinsan annahum iyagu mulaaquu rabbihim rabbigood kuwa la kulmaya inay yihiin iyo wa annahum iyagu ilayhi ila allah ilaahay xaggiisa un raajicuuna kuwa u soo noqonaya inay yihiin yaa bani israa'iila israa'iil ubadkiisiiyow udkuruu xusuusta waa dikran billisaani wa bilqalbi wa biljawaarix oo billisaani hanaa'an wa shukran wa bilqalbi ictiraafan wa biljawaarixi camalan wa tadbiiqa marka la leeyahay nicmada xusa waa ka mahadnaqa oo afka ilaahay kaga ammaana wuxuu mutaystay qalbigana ka ictiqaada oo ka yaqiinsada nicmada alla inuu idinku galladaysto xooggiinna iyo xeeladiinna aanay ahayn xubnahana kaga camal fala oo nicmo ilaahay wuxuu idin siiyey u adeegsada cibaadadiisu ha ku caasiina dikrigu intaasuu koobsanayaa yaa bani israa'iila israa'iil ubadkiisiiyow udkuruu xusuusta nicmatii nicmadayda xusuusta waa mufradun mudaafun limacrifatin fayacum jamiica anicami diiniyati waddunyawiya waxa uu koobsanayaa nicamka diiniga iyo dunyawiga labadaba oo nimanka diin ahaanna waa loogu nicmeeyey oo ambiyo fara badan baa dhexdooda laga soo saaray adduunya ahaanna waa loogu nicmeeyo boqoro iyo mulki badan baa la siiyey oo wajacalakum muluukan wa aataakum maa lam yu'ti axada min alcaalamiin ambiyada u badanna ilaahay dhexdoodu ka soo saaray nebi muuse laga bilaabo ilaa ciise oo ugu dambeeyey marka waa nicam diiniyatan wa dunyawiya haddana kuwa ugu gaalnimo iyo dafiraad iyo diidid badan bay ahaayeen in badan oo ka mid ah yaa bani israa'iila udkuruu reer bani israa'iilow waxaad xasuusataan oo xustaan nicmatii nicmadaydii allatii nicmadaasoo ancamtu aan idinku nicmeeyey calaykum korkiinna iyo wa annii anigu fadaltukum inaan idinka fadiloon idinka sarraysiiyey calalcaalamiina caalamiinta oo dhan waxaa loo jeedaa ay calaa caalami zamaanihim xilligoodii caalamiin dad wixii la noolaa ayaa laga sarraysiiyey waayo si guud haddii la yidhaha ummadda nebi moxamed baa khayru nnaas ah kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas laakiin iyaga waxaa laga sarraysiiyoy dheeraad iyo siyaado ka wateen xilligooda dadkii la noolaa marka calaa caalami zamaanihim ku qayd maaha mutlaqe wataquu ka baqa yowman maalin ka boqoo iska jira yowmanna mafcuulu fiihi maaha waayo maalinka dhexdiisa ka baqa maaha ilan maalinta qiyaame taqwo la yskama rabo camalba wuu dhammaaday laakiin maalinka laftiisaa la leeyahay ka baqa oo iska jira oo ka dhowrsada dhibka dhici doona marka taqwadu waxay ku dhacasaa yoomka laftiisa idan hamoodin yowman darafkii ay ahaydoo maanta mafcuulu fiihi maaha oo dhexdeeda taqwadu ma dhacaysee waa mafcuulu bihi oo iyadaa taqwadu ku dhacasaa yoomka laftiisa macnuhuna waxa uu noqonayaa wataquu ka baqa yowma maalin ka baqoo iska jira maalinka oo laa tajzi aanay tarayn nafsu nafina can nafsin naf kale aanay ka tarayn shay a waxba ay fiihi yoomkaa dhexdiisa aanay waxba ka tarayn oo jumlada sifada ah mawsuufkeeda yowman raabidka ku xidhayaa waa muqadarka aynu soo qadaree fiihi oo jumlada sifada ah ayaa raabid mawsuufkeeda ku xidha u baahan fiihi baa lasoo qadaraya wataquu ka baqa yowman yoom ka baqa maalinka oo laa tajzi aanay tarayn nafsun nafina can nafsin naf kale aanay ka tarayn shay a waxba fiihi yoomkaa dhexdiisa oo walaa yuqbalu aan laga aqbalayn minhaa naftaasi shafaacatun ergo oo walaa yu'khadu aan lagana qaadanayn minhaa naftaasi cadlun wax furasho ah wax madax furashona aan laga qaadanayn oo walaa hum aanay ahaanin nafahaasi jinsul anfus oo mufrad sidii loo soo wadi unbaa damiir jamaca loo celiyo walaa hum waayo nafsada nakirada ee siyaaqa nafyiga dhacday ayaa tufiidu alcumuum oo nafaha oo dhan caam yeelaysa ila waa nakiratun fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum oo walaahum aanay ahaanin nafahaasi jinsiga nafoo dhammi yunsaruuna kuwa loo hiilinayo oo loo gargaarayo wadkuruu xusuusta reer bani israa'iilow id waagii najaynaakum aanu idinka badbaadinay min aali fircawn reer fircoon aanu idinka badbaadinnay fircoon iyo atbaacdiisii baa loo jeedaa oo aalku maanta waa bimacna alatbaac markaa fircawn iyo qoomkiisii raacsanaa markaan dhibkoodii idinka badbaadinay xasuusta oo dhibkoodu muxuu ahaa yasuumuunakum waxay idin dhadhansiinayeen haddaad reer banu israa'iil tihiin suu alcadaab cadaabkiisa xun bay idin dhadhansiinayeen oo cadaabkaa xumi waa maxay waa la fasiray yudabbixuuna waxay gowrgowracayeen abnaa'akum inamadiina oo dabbaxa tadciifku wuxuu faa'iideynayaa takraaru lficli ku celcelin oo dabaxa wuu gowracay laakiin dabbaxa wuu gowrgowracay waa maratan bacda mara sida qataca iyo qataca yudabbixuuna waxay gowrgowracayeen abnaa'akum inamadiina wayastaxyuuna waxay reebayeen oo baaqi yeelanayeen nisaa'akum hablihiinna nisahana waxaa la yidhaha haweenka waaweyn laakiin biictibaari maa ya-uul ama biictibaari maa sayakuun habluhu waxay noqon doonaan baa laga cabire oo nisaa ah sida innii araanii acsiru khamra yacni sharaabka la miirayo waxa uu noqon doona ma'aalkiisa dambe oo khamra a baa laga cabiray iminka khamraa maahe waa noqon doonaa marka waa bictibaari maa sayacuulu ilayhi ama bictibaari maa sayakuun marka nisaa'akum haweenkiina waxaa looga jeedaa dee kuwaa haween noqon lahaa haddii la daayo wayastaxyuuna waxay baaqi yeelanayaan si ay u addoonsadaan oo u daciifsadaan nisaa'akum ablihiinna wa fii daalikum kiinna waxa idinku sugan ismu ishaaraha ama waxaa loo celinayaa mastarka laga fahmo najaynaakum oo tanjiyada ah ama cadaabka labadaa mid uunbaa loo celinayaa balaa-unna kolba ka loo celiyuu la macno munaasaba la siinayaa oo haddii tanjiyada oo badbaadada loo celiyo macnuhu wuxuu noqonayaa wa fii daalikum ay wa fii daalika atanjiya badbaadada fircawn iyo dhibkiisa laydinka badbaadiyey waxaa idinku sugan balaa-un barkhad iyo nicmo nicmada oo min rabbikum rabbigiin xaggiinna ka ahaatay nicmadaasoo cadiimun weyn haddii ismu ishaaraha cadaabka loo celiyana macnaha balaa wuxuu noqon imtixaanka iyo balaayada oo wa fii daalikum cadaabkiinaa fircoon idin cadaabaya waxaa idinku sugnaaday balaa-un imtixaan iyo balaayo imtixaanka oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaaday imtixaanka oo cadiimun weyn oo waxaa la yidhi balaagu waa min aladdaad oo waa kelimaadka tusiyo macno iyo macnaha ka soo horjeeda balaayo iyo barkhad labadaba waa lagu tilmaamaa balaa qur-aankana labadaba isagoo ishaaraya waa ku soo aroortay oo wanabluukum bishari waalkhayri fitna wa ilayna turjacuun imtixaankii sharka iyo khayrkaba waa lagu tilmaamay idan balaa albalaa labadaba waa ku dhacaa allah waxau ihi wadkuruu xasuusta reer banu israa'iilow id waagii faraqnaa aanu kala dhamballay laba aanu u kala jeexnay bikum bisababikum idinka sababtiinni iyo dartii aanu u kala dhamballay albaxra baddi oo fa anjaynaakum dabeed aanu idin badbaadinnay oo wa aqraqnaa aanu qarqinnay aala fircawna fircoon aalkiisiina aanu qarqinnay macnaha fircawn iyo atbaacdiisiiba aanu biyaha ku hafinno oo ku halaagnay walxaal antum idinku tanduruuna aada eegaysaan oo cadowgaaga indhahaaga hortooda in lagu halaago aad baad ugu farxaysaa oo waa la halaagay inaad maqasho iyo inaad arkayso waxaad kaga farxad iyo faanfaan badan tahay hortaada inuu ku halaagsamo waayo dee laysa alkhabaru kalmucaayana kamaa fi lxadiid wadkuruu xasuusta reer banu israa'iilow id waagi waacadnaa aanu la ballannay muusa nebi muuse waacadnaa wacadnaana waa la akhriyey macnuhuna maanta waacada mufaacaladu baabkeedii ma aha oo ficlu itnaynkii labada daraf ka dhacaya maahoo loogama jeedo yacni xagga ilaahay iyo xagga muuse labada dhinacba ballanku waa ka yimid looma jeedo ilaahay baa la ballamay addoonkiisii nebi muuse marka waacadadu waa bimacnaa wacado uun maanta ee mufaacaladii ficlu itnaynka ahayd labada yacni dhinac ka dhacaysa laga macnayn maayo wadkuruu xasuusta id waagii waacadnaa aanu la ballannay baa alla yidhi muuse nebi muuse arbaciina leylatan ay tamaama arbaciina afartan dhammaystirankood ama dhammaadkood aanu kula ballannay leylatan oo habeen yacnii afartan habeen dhammaystirankooda markay afartankaasi taam noqdaan wakhtigaanu afartankaa inuu soo taam yeelo kula ballannay muuse bal xasuusta humma ittakhadtum dabeed aad ka yeelateen alcijla dibigii ay ilaahan mafcuulka labaad usoo qadaro itakhada waa laba mafcuul bay qaadataaye mid la caabudo aa ka yeelateen min bacdihi muuse dabadii markuu idinka tegey wal xaalna aad dibiga caabudeen ama waxa weeyaan dibigaa yar aa caabudeen wal xaal antum idinku daalimuuna kuwa dulmi falay oo dembaabay aad tihiin akbaru dulmina ku dhaco shirki ah ina shirka la dulmun cadiim waxaana mafcuulka labaad loo xadfay baa la yidhi lifuxshi foolxumadiisa ilaahan dibi in ilaah lagu tilmaamo allah waxau ihi uma caafawnaa dabeed waa cafinaa cankum idinka waanu iska kiin cafinay min bacdi daalik intaa dabadeed intaa dibiga caabudeen dabadeed waa idin cafinno waa toobad keenteen maxaanu idiin cafinnay lacallakum tashkuruuna likay tashkuruu si aad alla u mahadisaan oo rabbi ugu mahadnaqdaan wadkuruu xasuusta reer bani israa'iilow id waagii aataynaa aanu siinay muuse nebi muuse alkitaaba kitaabkii towraad ahaa iyo walfurqaana kii xaqa iyo baadilka kala saarayey furqaan iyo kitaabku waa isku mid laakiin waxaa la ysugu cadfay waa cadfu tafsiir oo waxaa la caddaynayaa uun kitaabkaasi wuxuu yahay towraado waa kii xaq iyo baadilka kala saaraya oo furqaan waa sifo oo waa dee waxa weeyaan liannahu yufariqu bayna alxaqi waalbaatil oo qur'aankaba dee waata furqaan lagu sifeeyo tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdih liyakuuna lilcaalamiina nadiira shinqiidina sheekh wuxuu ka odhanayaa adwaaga taghaayuru sifaati yunazalu mansilata taghaayuri dawaat yacni sifooyinku hadday kala duwan yihiin waxaa la dejiyaa sida mansilada markay dawaadu kala duwan yihiin oo mar haddii laba sifoo kala duwan ay yihiin waxa baneeyey in laysku cadfo waxa la dejiyo loo ekaysiiye sida daatada kala duwan oo kale oo kitaab iyo furqaan waa isku hal daato waa towraadun laakiin sifadii baa kala duwanoo sifatulkitaaba wa sifatulfurqaan waana mid la qoray waana mid wax kala saaraya marka laba tilmaamood mar hadday yihiin sidii wax kala duwan baa loola dhaqmay wadkuruu xasuusta id waagii aatayna aanu siinay muuse nebi muuse alkitaaba kitaabkii towraadaha iyo walfurqaana kii xaq iyo baadili kala saaraya waa towraaduna lacallakum tahtaduuna likay tahtaduu si aa ugu hanuuntaan wadkuruu xasuusta reer banu israa'iilow id waagii qaala uu yidhi muuse nebi muuse liqowmihi reetolkii uu ku yidhi yaa qowm reetolkayow inakum idinku dalamtum waa dulmideen anfusakum nafihiinii waa dulmideen biitikhaadikum alcijla waa masdarun mudaafun lifaacilihi wa tumima bimafcuulihi waa masder faacilkiisii loo idaafeeyey laguna taam yeelay mafcuulkiisii ka labaadna loo qadarayo oo nafihiina waxaa ku dulmideen biitikhaadikum yeelashadaa ka yeelateen alcijla dibigii aa ka yeelateen ay ilaahan mid la caabudo kaasaa naftiinna ku dulmideen oo ku dembaabteen ee fatuubuu u soo noqdoo u toobadkeena ilaa baari'ikum khaaliqiinnii idin abuuray xaggiisa u soo noqda oo waa maxay towbadu faqtuluu laaya anfusakum nafihiina ay falyaqtul bacdukum bacdaa kuwiinnii hagaagsanaaye hanuunsanayn dibiga caabudini ha laayaan kuwii hallaabay ee dibiga caabuday marka waxaa laga cabiray ka nafsin waaxida sidii waxay isku naf keliya yihiin faqtuluu anfusakum laakiin macnuhu nin walba naftiisa isagu hadila ma aha ee waa la ysku kiin salliday oo kuwa hagaagsani kuwa habaabay ha laayaan weeyaan macnihiiyo muraadku faqtuluu dila anfusakum nafihiina dila daalikum kiinaa lasoo sheegay oo ah inaad toobad keentaan oo ku toobad keentaan inaa islaysaan ayaa khayrun khayr idinaa lakum idinka cinda baari'ikum allihiina idin abuurtay agtiisa sidaasaa idiin wanaagsan khayr waa afcalu tafdiil oo akhyar baa laga keenay oo akhyar iyo ashar labaduba waa afcalu tafdiil oo hamsada waxaa looga tuuray waa likahrati listicmaal laakiin halkan waxaa la yidhaha afcalu tafdiili laysa fii baabihi o afdaliyadii lagama macnaynayo liannahu laysa fi tarafi alaakhari minhu shay khayriyadu xagga kale wax khayriyi kuma sugna oo xagga kale waa shar maxdi e khayrku xaggan unbuu jiraa mufaadaladana waxaa loo adeegsadaa labada shay ee shayga wadaagaya laakiinse ku kala badan oo maa dalla cala almushaarakati waziyaada baa la yidhaha markaa jihada kale khayrba ma yaalle maxaa la kala fadili marka aslul yacni khayriyada asalkeedii unbaa laga macnayn ee mufaadalo ka khayr badan la odhan maayo khayr bay idiin tahay weeye ilaa xagga kale waa shar maxdiye daalikum kiinaasaa khayrun khayr oo idiin wanaagsan lakum idinka cinda baari'ikum allihiina idin abuurtay agtiisa sidaasaa idiin wanaagsan oo khayr ah fa taaba calaykum waxaad usoo qadartaa fa facaltum dabeed sidii aad samayseen oo intaad toobad keenteen dee barhkiinba barhkii kale uu dilay kadib intii baaqiga dilka inta laydinka kor qaaday dee laydinka toobad aqbalay oo fataaba dabeed alla idinka toobad aqbalay calaykum korkiinna markaad toobad keenteen ee dilkii fuliseen allana toobadii idinka aqbalay waayo innahu alla huwa alla attawaabu waa ka toobad aqbalka badan alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista wadkuruu xasuusta reer banu israa'iilow id waagii qultum aad tidhaahdeen yaa muuse nebi muusew lan nu'mina ku rumayn mayno laka adiga xataa naraa ilaa aanu aragno allaha alle jahratan si caddaana aanu aragno waa itusoo itaabsidii gaalada oo qeybba dee ma yaqaanaan wax maqan baa la rumeeyaa oo fa akhadadkum dabeed ay idin qabatay assaaciqa dabkii xagga sare idinkaga soo dega oo idin qabtay walxaal antum idinku tanduruuna aa eegaysaan oo arkaysaan humma bacadnaakum dabeed waa idin soo saaray oo macnaha waa idinsoo noolaynay oo min bacdi mowtikum dhimashadiinnii dabadeed ayaannu idinsoo noolaynay intaannu idin laynay ayaannu dib idinsoo noolaynay lacallakum tashkuruuna likay tashkuruu si aad rabbi u mahadisaan wadallalnaa waannu idiin hadhaynay calaykum korkiinna alghamaama daruurtii ayaannu idiin hadhayno cadeedda idinka dallaalimaynay wa anzalnaa waxaan ku soo dejinnay calaykum korkiinna almanna malab ciraadkii malabkii cirka ka da-ayee geedaha iyo dhirta dushooda sida dhedada intuu qabsado aayarun aa ka darsanayseen sida malabka aa u cabbayseen iyo wasalwa hilib shimbireedkii shiilaa isaguna samada laydinka soo dejinayey ayaa korkiinna aan ku soo dejinnay oo cunto iyo cabbitaan wanaagsan baannu xagga sare idinka soo dejinnay wa qulnaa lakum waxaanaannu idinku nidhi kuluu cuna min tayibaati maa shay yacni kuwiisa wanaagsan shay tayibaadkiisa ama waxyaabihiisa wanaagsan ka cuna kaasoo rasaqnaakum aannu idinku arsaaqnay wamaa dalamuuna annaka namay dulmiin baa alla u yidhi kuwa reer banu israa'iil walaakiin ha yeeshee kaanuu waxay ahaadeen anfusahum nafahooda yadlimuuna kuwa dulmi ayay ahaadeen oo naftooday dulmi u galeen wadkuruu xusuusta reer banu israa'iilow id waagii qulnaa aanu idinku nidhi udkhuluu gala haadihi tani alqaryata ee magaalada ah waa baytulmaqdis waxaa la yidhaha ismu ishaaraha laa yudaafu lama idaafeeyo waxa ka dambeeya bedel ama bayaan marka alqaryata magaalada ah ama alqaryata magaaladan gala haddaad kaba beddesho wadkuruu xusuusta id waagii qulna aanu idinku nidhi udkhuluu gala haadihi tani alqaryata ee magaalada ah ama alqaryata magaaladan gala oo fakuluu cuna minhaa magaalada xaggeeda ka cuna xaysu shiitum meel alla meeshaa doontaan rakadan ay aklan cunitaan rakadan oo waasaca oo wadkhuluu gala albaaba albaabka magaaladana ka gala sujadan xaal atiin kuwa isdullayinaya oo madaxa hoosu foorarinaya oo alla isu dhuldhigaya oo aan iskibrinay waquuluu waxaana tidhaahdaan xita ey mas'alatunaa xita mubtadaha usoo qadar su-aashayada iyo baryadayadu waa dembi daadin dembiga inaad naga daadiso sidaa dhaha nakfir waa jawaabu alab haddaad sidaa samaysaan dee nakfir waannu idin dhaafi lakum idinka khataayaakum dembiyadiinna waa idinka daadinanaa waa idin dhaafaynaa wasanasiidu waananu u kordhinaynaa almuxsiniina kuwa samafalayaasha ana abaalka iyo ajarka waa u kordhinanaa alla waxau idhi fabadala way beddeleen aladiina kuwii dalamuu dulmiga falay hadalkii la yidhi waxay ku beddeleen oo ku doorsadeen qawlaa hadal hadalka oo hayra aladii kii aan ahayn qiila lahum lagu yidhi dhaha hadalkii la yidhi dhaha ku aan ahayn bay ku doorsadeen oo beddel qaateen kii la yidhi yidhaahdana waa ka tegeen oo beddeladu labada mafcuul ay qaadanayso waxa sheegan mubdelkii kay soo beddel qaateen ay qaateen waa qowlan hayra aladii qiila lahum mubdelu minhugii laga beddel qaato matruugay ka tegeen oo hadalkii xaqa ahaana waa maxduufo waa la soo qadarayaa taqdiirkuna waxa uu noqonayaa fabaddala waa beddeleen aladiina kuwii dalamuu dulmiga falay biladii kii waxay ku beddeleen qiila lahum lagu yidhi waa mubdelu minhugii laga tegey waana mafcuulka hore qowlan hadal bay ku beddeleen waa kay qaateen oo waa mubdelkii ah hadalka oo hayra aladii kii aan ahayn qiila lahum lagu yidhi dhaha yacni waxay ku beddesheen kii la yidhi yidhaahda ku kaloon la odhan dhaha ayay ku beddesheen oo ay yidhaahdeen markaa bacdu dee waxay gelaysaa matruuga ka laga tegey ulaa'ika aladiina ishtaraw dalaalata bilhudaa biladii qiila markaa kii matruugee laga tegayaa lasoo qadaraya alla wuxuu yidhi fa anzalnaa dabeed waxaanu ku soo dejinnay cala aladiina kuwii korkooda dalamuu dulmiga falay rijsan cadaab baanu ku soo dejinnay oo min asamaa xagga samada aanu kaga soo dejinnay bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshahay ahaayeen sababtiisaanu cadaabka ugu soo dejinnay yafsuquuna kuwa daacada ka baxaya ay ahaayeen wadkuruu xusuusta reer banu israa'iilow id waagii istasqaa uu waraab dalbay ama uu roob doonay muuse nebi muuse liqowmihi reetulkii biyo uu doonay oo uu dalbado alle uu weydiiyey faqulnaa dabeed muuse waxaanu ku nidhi idrib ku dhufa muusew bicasaaka ushaada alxajara dhagaxa asha haddii cahdiye laga dhigo waa dhagax machuud oo laysla garanayo oo maaha dhagax walba asha haddii jinsiye laga dhigana waa ayi xajar dhagax kastuu ku dhacayaa waxaa si habboon dhagax machuud oo la garanayo inaanu dhagax walba ahayn fa qulnaa dabeed waxaanu ku nidhi muuse idrib ku dhufo bicasaaka ushaada alxajara dhagaxaa ku dhufo waxaad u soo qadartaa dee fadaraba dabeed waa ku dhuftay oo amarkii waa fuliyey fanfajarad dabeed waxaa ka soo burqatay minhu dhagaxii itnata cashara laba-iyo toban caynan min caynin oo il ah laba-iyo toban ilood ayaa ka soo boodo dhagaxii ka soo burqaday oo labiyo tobankii jilib ee reer banu israa'iil ay ku kala foofeen oo qolo walba ay mid u aroortay waayo yacquub labiyo tobankii inane u dhalay ayaa labiyo toban jilib oo reer banu israa'iila noqday ilan yacquub bay ka tafiiran yihin oo israa'iil ah allah waxau ihi qad calima waa ogaaday kullu unaasin dad walba iyo jilib walba mashrabahum ay maxalla shurbihim makaanu cabbitaankoodii qolo walba halkay ka cabbaysay waa ogaadeen wa qulnaa lahum waxaanaanu ku nidhi kuluu cuna oo washrabuu cabba min risqi illaah ilaahay risiqiisa cun oo cabba wax kastoo cunayaan oo cabbayaan waa risiq alleh laakiin tacab la'aan aayar biyaha ugu soo booday darteed baa risqullaah gaar ahaan loogu tilmaamay wax kastaaba isagoo risqullaah u yahay kuluu cuna oo washrabuu cabba min risqi illaah ilaahay risiqiisaa cuna oo ka cabba xaggiisa oo walaa tacthaw ha fasahaadinina fil ardi arlada dhexdeeda mufsidiina xaal atihiin kuwa xumaynaya arlada waa ta'kiid wadkuruu xasuusta reer banu israa'iilow id wakhtigii qultum aad tidhaahdeen yaa muusa muusow lan nasbira uma adkaysan karro oo waa ku daallay calaa tacaamin cunto cuntada oo waaxidin keli ah hal cunto malab iyo hilib duban oo xagga sare laga soo dejiyo waa ku daallay waa caqligu marka uu foorarsado ama dadka dee iimaan la-aanta ama garasho la-aantu ay ku dhacdo nicmada ma xajiyaane waa dafiraan waana diidaan oo wax kale inay ku doorsadaan bay doonaan marka waxay yidhaahdeen lan nasbira uma adkaysan karro calaa tacaamin cunto cuntada oo waaxidin keli ah waa almanu wasalwa hadda wax la cuno la cababa wixii ugu qiimo badnaa ayay hayn waayeen ee fadcuu noo bari lanaa anaka muusaw rabbaka rabbigaa noo bari waa edabdaradoodu xataa rabbanaa may odhan adigu rabbigaaga noo bari aduu ku aqbalayaaye fadcu noo bari lanaa anaka rabbaka rabbigaa macnaha waxaa meesha ku qadaran dee inuu dhulka wax nooga soo bixiyo nabaataadkan yukhrij markaa waa jawaabu talabkii yukhrij wuu noo soo bixine ilaahay noo weydii haddaad noo weydiiso yukhrij wuu noo soo bixine lana annaka waa noo soo bixin alle mimaa kii xaggiisa ayuu wax nooga soo bixin kaasoo tumbitu ay soo bixiso alardu arladu arladu waxay soo bixiso wax ka mid a ayuu noo soo bixine waxaa arladu ay soo bixiso min baqlihaa bagalkeeda ah baqliga culimmadu waxay ku macneeyeen jinsulbuquul oo khudaarta ama nabaataadka dhulka goglama ee ku baaha oo dhan jinsigooda buquuliyaad la yidhaah markaa kaasoo min baqlihaa khudaarta iyo nabaataadka dhulka goglama een jiridda ay ku qontonsadaan aan lahayn khudaarta iyo nabaataadka ah iyo wa qithaa'ihaa xabxabkeeda ah iyo wa fuumihaa toonteeda ah iyo wa cadasihaa misirkeeda iyo wa basalihaa basasheeda ah mintu waa bayaaniyo nimankii hilibka iyo malabka waxa weeyaan la siiyey ayaa basal iyo misir iyo toon iyo waxa weeyaan dalbaday marka waa nicmada qofka markay ka fara badatay uu fahmi waayo ayuu halkaa maraa qaala waxa uu ku yidhi markaa muuse atastabdiluuna ma waxaa ku bedelanaysaan alladii kii huwa isagu adnaa hooseeyo waxan ah ayaad biladii kii ku bedelanaysaan huwa isagu khayrun wanaagsanaa ee khayrka badnaa markaa ba'du matruugay gelasaa biladii waa kay ka tegeen oo mannigii iyo salwihii ka horena waa kay qaateen oo waxaa la yidhaha ficilkan ishtaraa iyo istabdela iyo bedela iyo ba'du waxay gashaa matruugiisa laga tegayo markaa biladii waa matruugii waa kii laga tegay waxa uu ku yidhi atastabdiluuna ma waxaa ku bedelanaysaan alladii kii huwa isagu adnaa hooseeye liitay miyaa ku doorsanaysaan biladii kii huwa isagu khayrun wanaagga badnaa ee khayrka badnaa miyaad kaa liita ku doorsanaysaan ihbituu dega misra ay misran min alamsaar magaalo magaalooyinka waaweyn ka mida dega waa helaysaan waxaad doonteene ama ihbituu dega misra dalka masar oo hadday masar tahay beledka ay calam ku tahay calamiyo cujmana ay qabto maalayinsarif maxaa looga dhigi waaye waxaa la yidhi sida luud oo kale waa hulaathi saakin alwasadaho likhifatihi baa munsarif looga dhigo loo sarfiye misran oo misra maalayinsarif looga dhigi waayo waa haddii magaalada lagu macneeyo wadanka yacni masar ihbituu dega misra ay misran min alamsaar magaalo magaalooyinka waaweyn ka mida dega ama misran masar dega fa ina lakum maxaa yeele waxaa idinku sugnaaday halkaad degtaan maa sa'altum waxaa weydiisateen alleh wadribad waxaa la yeelay calayhim korkooda addillah dullinimo iyo walmaskanatu baahi iyo faqiirnimo ayaa korka loo saaray wabaawu waxay la noqdeen biqadabin cadho cadhada oo min allaah ilaahay xaggiisa ka ahaatay daalika madkuurkaa lasoo sheegay oo cadhada iyo baahida iyo dulliga ah waxaa la yidhaha daalika madkuur ahaanna waa u mufrad ismu ishaaruhu markuu madkuurnimo ku noqonayo hoosta wuxuu ka noqdaa ama mufrad oo dee lafdigiisa mufradka ah waafaqsan ama musanne ama majmuuc intaba wuu u suubanaya oo xagga lafdiga waa madkuurnimo ayuu ku noqon hoostana mufrad iyo labadiisii farac kuu doonaba waa noqon iminka waa jamac oo daalika madkuurka lasoo sheegay oo hoosta jamac ka ah ilan waa dulliga iyo baahida iyo cadhada oo laysku daray ayaa madkuurnimo daalika ugu noqotay marka daalika kaa la soo sheegoo dulliga iyo baahida iyo cadhada alle ah waaqicun wuxuu ugu dhacay oo daalika waa mubtade khabarkiisii maxduuf yahaye wuxuu ugu dhacay ama ugu sugnaaday biannahum bisababi annahum iyagu kaanuu inay ahaadeen sababteedu ugu sugnaaday yakfuruuna kuwa ka gaalooba ay ahaadeen biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa tansiiliga iyo kuwa takwiiniga aba oo wayaqtuluuna kuwa laaya ay ahaayeen annabiyiina nebiyadana bikayri alxaqi xaqdarro kuwa ku laaya ay ahaayeen nebi kastoo la dilo daw laguma dilo ee dulmi unbaa mar walba lagu dilaa marka bikayri alxaqi maaha sifo muqayida ah oo wax kale lagu ictiraasayo oo nebi xaq lagu dilaa ma jiree waxaa la yidhaha waa sifa kaashifa uunoo waxay sii caddaynaysaa uun xaqdarrada ay ku sugnaayeen laakiin wax ictiraasa laga qaadan maayo sida walaa tashtaruu biaayaati hamanan qaliila wax badan ku iibsada dee maaha mafhuum ma leh waa sifa kaashifa uun allah waxau ihi daalik madkuurkaa lasoo sheegay oo kufrigay aayaadka ka gaaloobayeen iyo qatligay ambiyada laynayeen ah madkuurkanna hoosta musanuu ka yahay oo wuxuu u wada noqonayaa kufrigii iyo qatligii dalika bimaa casow waxaana halkaa laga qaataa al- almacaasi bariidu lkufri hadalkay culimmadu yidhaahdeen gefku hadduu bata iyo macaasidu gaalnimo ayay ku geyaysiin kartaa oo ay ku gaadhsiin kartaa oo daalika bimaa casow maxaa kufriga iyo qatliga ugu wacan waa bimaa casow wa kaanuu yactaduun waa dembiga iyo xadgudubkay samaynayeen sababkiisa marka allah waxau ihi daalik kaa la soo sheegay oo aayaadkay ka gaaloobayeen iyo ambiyaday xaqdarrada ku laynayeen ah haabitun ama waaqicun wuxuu ku dhacay bimaa casow bisababi cisyaanihim cisyaankay alla caasiyeen sababtiisuu arrinkaasi ku sugnaadoo ku dhacay wa kaanuu yactaduun iyo wa kownihim ahaanshahay ahaayeen sababkiisuu ku dhacay yactaduuna kuwa xadgudba ay ahaayeen waay waxaynu waxoogaa yaro dul maraynaa innakoo tarkiibkii isa saarray hal mar hal maroo sharax ijmaali oo si guud aynu u kor marayno maqaasida iyo mawaadiicda aayaadkani ka warrameen waxa ugu horeeya khilaafatu aadama fi lardi wa tacajubu almalaa'ikati min dalika wa tacliimu aadama asma'a almusamayaati kullaha khilaafada aadam iyo durriyaddiisa arlada la keenay ee allahu tilmaamay arlada inuu ku abuurayo oo keenayo iyo layaabidday malaa'igtu arrinkaa la yaabeen ee ay yidhaahdeen annakoo aan kuba caasiyeyn oo ku caabudayna sidee u keenaysaa kuwa dembaabi doona arlada fasahaadin doona iyo dabeed bariduu ilaahay asmaadii ashyaadoo dhan aadam baray dabeed malaa'igta ku imtixaamay waxaa la isweydiin karaa oo siday ku ogaadeen malaa'igtu durriyadda aadam arlada inay fasahaadin doonto oo dhiig ku daadin doonto culimmadu waxay yidhaahdeen imaa biiclaami illaah ama ilaahay baa ogeysiiyo u sheegay ila iyagu qeybka ma oge amaba waa lagu ilhaamiyey oo waa ilhaam ama arlada kuwo ka horreeye oy arkeen bay uga qiyaas qaateen intaba waa lagu tilmaamay su-aashay weydiinayaana tajcalu fiiha man yufsidu fiiha wa yasfiku dimaa culimmadu waxay yidhaahdeen haadaa isticlaamun can ilxikmati walaysa ictiraadan lilaah waxay ka ogeysiin dalbayaanun xikmadda arrintaa ku jirta alla inuu u tilmaamo laakiin ictiraad ay ilaahay ka hor imanayaan oo ay ku bushinayaan ama kaga hortegayaan xukumka ma aha dabeed alla wuxuu tilmaamay daliilu ixaatati daliilu ixaatati cilmi illaahi bikulli shay wuxuu u muujiyey cilmiga alle wax walba inuu koobay maa kaana wamaa yakuunu wamaa lam yakun low kaana kayfa yakuun oo waxaa la yidhaha sifada cilmigu waa acamu sifaati tacalluqan waa sifada ugu tacalluq badan sifaatka rabbi waayo waxay ku xidhanta oo ku tacalluqaysaa ama ay la xidhiidhaysaa wax dhacay iyo waxaan dhicin iyo waxaan dhacaynbo mustaxiila hadduu dhici lahaa siduu u dhici lahaa oo waxaan dhicinba marnaba aan dhacayn hadduu dhici lahaa siduu u dhici lahaa alla inuu cilmigiisu koobay maxaa u daliila walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu wa innahum lakaadibuun gaaladu markay in la celiyo dalbanayaan alla muxuu odhanayaa horta la celin maayo waa mustaxiil laakiin alla wuxuu ka warramay maba dhacaysee haddii la celin lahaa halkooda inay ka miisi lahaayeen oy beenaalayaal yihiin waa cilmi koobay waxaan dhacaynba hadduu dhici lahaa siduu u dhici lahaa marka innii aclamu maa laa taclamuun ilaahay waxa uu ku yidhi malaa'igtii waxaan ogayay waxaydaan ogeyn oo maslaxada aadam iyo durriyaddiisa arlada lagu beerayo maslaxada ku jirta oo ah dee inay ambiye iyo rusuli ka soo baxayso shuhado iyo saalixiini ka soo baxayso haddii dembi ka dhacayo kuwa arlada hagaajinayo oo badanna ilaahay inuu ku beerayo ay ka soo baxayaan ayaa alla uu ogyahay marka waa wax ka maqan iyaga wacallama aadama alasmaa'a kullaha uma caradahum cala almalaa'ika waxaa loo jeedaa asmaa almusamayaat yacni waxaa la baray ashyaadoo dhan magacaantooda culimmadu waxay yidhahdeen xata alqascata waalqusayca xataa xeedhada weyn iyo tayar baa la kala baray kullu shay irbad iyo duntana dhaho wax walba waa la baray kadib waxa malaa'igta loo soo bandhigay ashyaadii ma aha asmaadii waa musamayaadkii ashyaadii baa loo bandhigoo la yidhi bal waxaan magacaantooda sheegaya asmaadooda dee waxay yidhahdeen subxaanaka laa cilma lanaa ilaa maa callamtanaa cilmigii allay u celiyeen ilaahow nasahnidaadaad ceeb oo dhan ka nasahan tahaye dee waxaadna bartay mooye wax kale ma ogin adaa cilmi badan oo xikmad badan xakiimna shay walba ka halkiisa dhiga waa xakiimun fii qowlih wa fii ficlih wa fii sharcihi wa fii suncih oo hadalka jalaaleynku yidhaahdo alxakiimu fii suncih waa macno qaasir oo gaaban oo waxa fiican in la caam yeelo oo wax walba xakiim ba alla ku yahay hadday tahay wuxuu samaynayo hadday tahay wuxuu xukumayo hadday tahay wuxuu ku hadlayo hadday tahay wuxuu jidaynayo xakiimun fii kulli shay maaha fii suncihi faqad marka waa qaasir waxa ka awlaysan in dee la caam yeelaa saxa kadib ilaahay waxa u amray aadam inuu malaa'igtii u sheego ashyaadii magacaantooda markuu uga warramay ayaa alla yidhi miyaanan hore idinku sheegin waxa maqan iyo wax walba inaan ogahay waxaa muujisanaysaan iyo waxaa qarsanaysaanba inaan ogahay miyaanan idiin sheegin waxaa marka la muujiyey sharafa aadama fi lmala'i alaclaa sharafta iyo dheeraadka aadam u dheeraa malaa'igta iyo akhyaarta sare waayo bilcilmi sharafu aadama fi lmala'i alaclaa cilmi ayuu kaga sharaf batay waayo cilmi ayaa lagu sharaf mutaa xag sare iyo xag hooseba dhulka iyo cirkaba kadib ilaahay tabaaraka wa tacaala aayaadkan wuxuu ku tilmaamay waa takriimu llahi liaadama bisujuudi lmalaa'ikati lah ilaahay wuxuu ku sharfay aadam malaa'igtii inay sujuud u dhacaan sujuuddaa waxaa la yidhi waa sujuudu taacatin lilah wa taxiyatin wa takriimin liaadam sujuudda ay malaa'igtu dhaceen waxay taaco u tahay oy ugu hoggaansameen kuna adeeceen allihii amarkaa bixiyey waxay salaan iyo maamuusna u tahay aadam calayhi salaam oo caasiyadda ibliis amarka uu caasiyey aadam muu caasiyina alluu caasiyey waayo amarka cidda bixisay waa rabbi ee tidhi usjuduu liaadam cisyaankuna wuxuu ku dhacayaa cidda amarka bixisay oo allah ah subxaanah idan ciddii amarka qaadatay allay adeecday ee aadam may adeecin markaa sujuuddu waa taacatun wa cibaadatun lilaah wa takriimun wa taxiyatun liaadam ilaahay taaco iyo cibaado ayay u tahay loogu hoggaansamay aadamna salaan iyo maamuus bay u tahay malaa'igtii sujuuddii waa daateen ibliis mooyaanuu diiday oo iska weynaysiiyey oo isagu gaala ka mid noqday ibliis hal kaana min almalaa'ika waa laba qowl bay culimmadu isugu khilaafeen waxase xoog badan oo raajixa annahu maa kaana min almalaa'ika inaanu malaa'igta ka mid ahayn oo culimmadu waxay yidhaahdaan sida qowlka raajixi tilmaamayo kaana macahum walaysa minhum wuu la joogay laakiin kama mid ahayn dee dadkana cid aan ka mid ahayn waa la joogi kartaa munaafiqiintuba way nala joogaan marka wuu la joogee ka mid ma ahayn waxyaabaha xoojinaya ibliis inaanu malag ahayn waxa ka mid ah horta isku maado ma aha oo khuliqat ilmalaa'ikatu min nuurin wa khuliqa aljaanu min maarijin min naar oo isba waa ka ku faanaya khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin marka malaa'igta nuur baa laga abuuray jinkan iyo ibliisna waxaa laga khalqoo maadadoodu tahay naar dab holcayoo ololaya marka horta isku maado ma aha ta labaad malaa'igtu rabbigood ma caasiyaanoo waa adeecaanoo laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun isna waa caasiyey oo ilaa ibliisa abaa wastakbar wakaa kibir isla soo taagay marka mar hadduu cisyaan ku dhacay dee waxay tilmaamaysaa inaanu malag ahayn malaa'igtu laa yacsuuna allah midda kale markaa inaanu malag ahaynna waxa sii xoojinaya waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadam fasajaduu ilaa ibliisa kaana min aljinni fafasaqa can amri rabbih aayaddii suurat lkaaf waxaanu ku nidhi malaa'igtii aadam u sujuuda waa u sujuudeen ibliis mooyaane ibliis isagu wuxuu ka mid ahaa jinka oo amarka rabbi waa ka baxay oo ma oofin wixii la amray waxaa kaloo tilmaamaya ibliis inaanu malag ahayn ibliis durriyad buu leeyahay oo waa tafiirmaa afatattakhiduunahu wa duriyata wa wliyaa'a min duuni wa hum lakum caduw bi'sa lildaalimiina badala laakiin malaa'igtu ma tafiirmaan oo u badiyo tafiir ma leh xasanulbasrina wuxuu yidhi calayhi raxmat ullah maa kaana ibliisu min almalaa'ikati tarfata caynin qad innahu la aslu ljinni kama ana aadama calayhi salaam aslu lbashari ibnu jariir baa sanad saxiixa kaga warinaya basri xasanulbasri wuxuu yidhi ibliis weligii ilbidhiqsi malaa'ig kama mid noqon isagu jinka ayuu asal u yahay oo aabbahoodu yahay sida aadamba uu yahay abulbashar ayuu isna u yahay abuljin idan sida saxiixa a maa kaana min almalaa'ika kol haddaanu malaa'igta ka mid ahayna waxa fiican ilaa in laga dhiga istitna munqatica ilayn mustatnaha iyo mustatnaa minigu isku jinsi maahe bimacnaa laakinana laga macneeyo oo la yidhaha laakina ibliisa abaa wastakbar gaalnimada ibliisna wuxuu ahaa kufru libaa'i walistikbaar waa diidmo iyo canaad iyo isla weyni wa kaana min alkaafiriina laba qowlba waa ku jiraan oo in la yidhaahdo wa kaana fii saabiqi cilmi illaahi min alkaafiriin horeba ilaahay siduu u ogaa gaaladu ka mid ahaa iyo in la yidhaahdo mayee kaana waa bimacnaa saaro oo ay saara min alkaafiriina bi hadihi almukhaalafa gaaladuu ka mid noqday markuu amar diidda sameeyey waana sida raajixa ahoo wa kaana min alkaafiriina markuu amarka alle ka hor yimid waxaa kaloo aayaadkani ka warramayaan takriim ullaahi liaadama wa xawaa biiskaanihim aljanna wa cadaawatu shayطaani lahumaa xataa akhrajahumaa minha ila alardi ilaahay wuxuu ku sharfay aadam iyo ooridiisii xawaa jannada inuu dejiyey taasaa lagu sharfay shaydaan baa la colloobo cadaawadduu u qabay siduu ula collaytamayey ku guulaystay inuu sabab ugu noqdo inuu jannadii ka soo saaro arlada u soo dejiyo wa qulnaa yaa aadamu iskun anta wasawjuka aljanna wakulaa minha ragadan xaysu shi'tumaa walaa taqraba hadihi shajarata fatakuuna min aldaalimiin marka takriimkaas markii jannadaa lagu sharfay ibliis waa dayn waayey ilaa uu sababay inuu bannaanka uga soo bixiyo waxaa lagu imtixaamay aadam iyo xawaa jannada intaa ballaadhka leeg meeshaa doontaan ka cuna oo ka cabba laakiin geeddanuun iska ilaaliyaa layidhi hal geed taa cunina tii buu u qurxiyey ibliis oo uu yidhi hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla aadamow geedkaad ku waaraso boqorna ku noqonayso ama malag ma ku tusaa waxa uu yidhi wax kale laydinkuma diidin ilaa an takuuna malakayna aw takuuna min alkhaalidiin inaad laba malag noqotaan ama waartaan unbaa laydiin diidan yahay iska daaqoo cuna siduu kolba dhinac ugaga imanayey wa qaasamahumaa innii lakumaa la min annaasixiin waxaa la yidhi aadam maba sawiranba addoon iyo makhluuq alla abuuray ayaa ilaahay been ugu dhaaran maskaxdiisaba kuma sawiran mar alle markuu dhaar u maray inuu nasteexu yahay ayuu yeelay dee waa imtixaan lagu imtixaamayo markaasuu dembigii ku dhacay jannadiina laga soo dejiyey faazallahuma shayطaanu canha faakhrajahumaa mima kana fiihi waqulna habituu bacdukum libacdin caduw walakum fi lardi mustaqarun wamataacun ilaa xiin ilaa aakhiri alaayaat marka shaydaan markuu simbiriirixiyey ee geedka sababtiisa uu ku simbiriirixiyey kolka waxaa la yidhi halkani meeshii dembiga maahee dega daadagoo arlada dhulka iyo rafaadkiisa u daadagoo taga idinkoo barhkiin barhka kale col u yahay waxaa loo jeedaa duriyadda iyo tafiirta bani aadam ayaa colis ku ah ama aadamaha iyo ibliis iyo duriyaddiisaa colis ku ah arladana waa ku sugnaanaysaan raaxaana idinku sugan ilaa intaa ka dhimanaysaan intaasi markay dhacday fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimaatin fataaba calayh aadam calayhi salaam ilaahay wuxuu ku ilhaamiyey oo waafajiyey ereyo uu ku toobad keeno oo waa hadallada ilaahay aayadda kale ku tilmaamay qaala rabbanaa dalamnaa anfusanaa wain lam takfir lanaa watarxamnaa lanakuunanna min alkhaasiriin waxay yidhahdeen aadam iyo xawaa rabbigayow naftayadii waa dulminoo waa dembaabnay haddaanad noo dembi dhaafin oonad noo naxariisanna waanu khasaari doonnaa markaasaa ilaahay ka toobad aqbalay marka ereyada ilaahay aadam uu kala kulmay ee uu ku hadlay waa rabbanaa dalabnaa anfusanaa wain lam takfir lanaa watarxamnaa lanakuunanna min alkhaasiriin waa toobadkeen iyo istikfaar fataaba calayh dabeed ilaahay waa ka toobad aqbalay oo waxa weeyaan toobaddii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu waafajiyey waana ka toobad aqbalay oo tawaab wuxuu keensanayaa yuwafiqu litawbati wayaqbaluhaa addoonka waa waafajinayaa towbada haddana wuu ka aqbalayaa waaba laba nicmo oo mid walba ta kale ka daran tahay marka dee waxaa la yidhi dhulka usoo daadagoo jannada ka taga dabeed alla wuxuu xukumo uu yidhi fa imaa yaatiyannakum minii huda kol haddaa arladii tagteen aadamow hanuun hadduu idin yimaado waa rususha rabbi soo diraya iyo kutubta lagu soo dejinaye cidda hanuunka raacdee rususha rumayso kitaabkana qaadata cabsiyo muruga ma saaro oo janno iyo barwaaqa hoy iyo hanti u ah ciddase ka baydhee beenisa naar baa hoy iyo hanti u ah oo ay ku waarayaan marka taasaa loo tilmaamay oo yacni waa ma'aalka iyo abaalmarinta oo halkaana waxaa ku jira tawbatu aadama wa hubuutuhumaa ila alardi waatakliif wa hawaabu man itabaca alhudaa wa ciqaabu man inxarafa canhu waa toobad aqbalkii aadam laga toobad aqbalay iyo aadamaha marka rususha iyo kutubta loo soo diray cid walba halka ay marayso oo ciddii rumaysee raacdayna halkay gelasoo janno ah cidda ka baydhee beenisayna halkay gelasoo naar ah ayaa halkaana lagu tilmaamay kadib ilaahay waxa uu kaga warramay aayaadkan tadkiiru bani israa'iila binicami illaahi calayh nimankii reer banu israa'iil oo niman qisaskoodu ay fara badan yihiin ah nicmooyinkuu alla ku galladaystay ee haddana ay dafireen in badan oo ka mid ihi ayaa ilaahay aayaadkan ku sheegay israa'iil magaciisu waa yacquub oo israa'iil waa nebi yacquub yacquubna waa ina isxaaq isxaaqna waa ina ibraahim marka dee yacquub ibraahim baa awow u ah waana kay ka tafiiran yihiin nimanka reer banu israa'iil iyo yahuudu marka yaa bani israa'iila israa'iil waa nebi yacquube waa yacquub ubadkiisiiyow oo beni waa inamadee hablihii maye waa min baabi takhliib oo ubadkii lab iyo dhadigba wuxuu soo gelayaa yaa beniidaah marka waxaa la yidhi yacquubna wuxuu dhalay labiyo toban wiil oo laba isku baha yuusuf iyo binyaamiin iyo toban iyagu isku baha labiyo tobanka labiyo tobankii ayaa reer banu israa'iil ka tafiirmeen oo labiyo toban jilib noqday kuwaasa alla uu leeyahay nicmadan korkiina ku galladaystay xusuusta oo igu mahadiya oo igu gartoo ha ka gaaloobina ballantaydana oofi aan idinla galay oo inaad rumaysaan rususha oo diinta ku toosnaataan anna ballantayda waa idin oofinayaa oo jannaha haddaad rumaysaan aniga uun iga baqa rumeeya kitaabkan soo dejiyey idinka oo isagoo kitaabkaasi u markhaati kacaya oon ka hor imanayn waxa hayseen oo towraada nimankan horta lala hadlayo ee aayaadkani markay soo degayaan joogay waa almucaasiriina limuxamedin sala allahu calayhi wasalam waa yahuuddii noolaa xilligii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam kuwanna may ahayn kuwa dhacdooyinkan badan ee la tilmaamaya korkooda ay ku dhaceen laakiin waxaa la yidhi annicamu cala asalafi nicamun cala alkhalafi dadka hore ee laga soo jeedo wixii lagu galladaystay kuwa dambe ka tafiirmana gallad iyo nicmay u tahay marka calaykum dee aabbayaashiina ha ka soo jeedeen wixii la siiyey idinna waa leedihiin oo waa laydin siiyey macnihii muraadku waa sidaa alla markaa waxa uu yidhi qur'aankana rumeeyo walaa takuunuu awala kaafirin bih awala kaafirin bihi mafhuumulmukhaalafo ma leh oo loogama jeedo ha ugu horaynina ugu dambeeya horrayn iyo dambayn midna gaalnimo lagama rabo laakiin waxaa la tilmaamayaa ruuxu waxa uu garanayo si badheedha markuu uga baydho waa ka foolxumo badan yahay ka jaahilnimo uga baydha nimankuna waa garanayeen nebiga iyo qur-aanka lagu soo dejiye oo yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum xasad iyo caloolxumaa u diidee may garan lahaayna waa garanayeen marka waxaa la leeyahay idinkoo garanaya war dadka ha u horseedina habow oo gaalnimo ha u sababina dadka walaa tashtaruu biaayaati hamanan qaliila aayaadkaygana qiimo yar ha siisaninoo adduunyaha dhaafsanina hamanan qaliilan sifada qaliilan waxaa la yidhaha waa sifatun kaashifa walaysat sifatan muqayida sifo wax qayda soo dabraysa oo wax kale lagu saaraya ma aha waase sifo uun sii kashifas oo sii caddaynaysa xaqiiqadii horeba loo fahmay oo adduunyo marka horeba waa qaliile waa la sii caddaynayaa uun ee macnuhu ma aha qiimo yar ha siisanine tu badan siista mafhuumulmukhaalafo ma leh xasanulbasrina sanad saxiixa ibnu kathiir waxa uu kaga soo naqlinayaa inuu yidhi athamanu alqaliilu addunyaa bixadaafiiriha qiimaha yari waa adduunyada oo dhan wax alla waxay caga ku qaadato kulligeed baa qaliil ah marka marka la leeyahay hamanan qaliilan waa adduunyo idaylkeed ee maaha uun looma jeedo wax yaroo ka mid a kulligeed baa qaliil ah walaa talbisu alxaqa bilbaatili wa taktumu alxaqa wa antum taclamuun xaq iyo baadilkaa isku dheehina idinkoo garanaya xaqa baadilka ha dhex gelinina ee kala saara xaqana ha qarinina idinkoo og oo garanaya tilmaamuhu nebi moxamed lahaa towraad bay ku yaaleen hadda firinoo ha diidina salaada ooga oo xuquuqdeeda u dhammaystiro waxbaa ka dhimina sakadana siiya cidda mutaysatay warkacuu maca araakiciin salaada jamaca ku ooga waxaa kaloo aayaadkan ku sugan altaxdiiru min mukhaalafati alqowli lilcamal digista laynooga digay dadka hadalkooda iyo ficilkoodu inuu iskhilaafo waxaad ku hadlayso iyo waxaad ku dhaqmaysaa ha iswaafaqaan oo yay iskhilaafin ataamuruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum waantum tatluuna alkitaab afalaa tacqiluun waxaa lagu canaantay nimankii kitaabka la siiye horee yahuudi ugu horreeyeen iyo nasaara yacnii wanaagay dadka farayeen iyagoo iyagu aan falayn oo ka baydhaya waa ceebayn iyo canaan canaantaasi waxay koobsanaysaa cid kastoo samaysa waxay sameeyeen oo muuminiinta iyo muslimiinta ka mid a oo haddii aqwaasheenna iyo acmaasheennu iskhilaafto waxa inagu rumoobayaa ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum waayo alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab lafdigu wuxuu ku yimaado iyo siyaaquu ka hadlayiyo sababkiisa kuma koobna ee lafdiga cumuumka uu caam yahay ayuu ku caam yeelayaa cid kastoo soo hoos gasha laa tanaa can khuluqin wataatiya milahu caarun calayka idaa facalta cadiimu laakiin culimmadu waxay ka hadlaan ruuxu inuu dadka faro waxaanu felayn ma bannaan tahay jawaabta sida saxda ahaa waayo culimmadu waxay yidhaahdeen ruuxa laba waajib baa saaran inuu khayrka sameeyaa waa waajib saaran khayrka uu sameeyey dadka inuu ugu baaqaana waa waajib labaadoo korkiisa saaran labada waajib midkood hadduu guto ka tag la odhan maayo kuu gutee ka kale ku darbaa la odhan si uu dhammaystirmo laakiin la odhan maayo kol haddaanad samaynayn cidna ha ugu baaqin waayo haddii la yidhaha qofku maba sheegi karo wuxuu ku soo dhaqmo mooyaane dacwad badan baa daacadilmi lahayd markaa sida akmalkee dhammayska tiran ruuxa waa inuu iswaafaqo wuxuu ku baaqaya camalkiisa haddiise uu khilaafo yacnii uma diidayso inuu dadka ugu baaqo waayo waa laba waajib oo kala madax bannaan oo mid walba laga rabo oo mid walba abaalkeeda hadduu sameeyena uu helayo cuquubadeeda ka dhalatana uu helayo hadduu ka tago waxaa kaloo ku sugan aayaadka alisticaanatu bisabri wasalaa sabirka iyo salaada in la kaalmaysto wamaa adraaka ma sabru wasalaa waa waxyaabaha ugu waaweyn ee mu'minka ugu kaalmeeya caqabadaha culculus inuu kaga gudbo inuu sabir yeesho cibaadada inuu ku sabro alsabru calaa taacati illaah dembiga inuu ka adkaysto alsabru can macaasi illaah masaa'ibka inuu ku adkaysto alsabru calaa aqdaari illahi almu'lima waa muhiim wamaa ucطiya axadun caطaa'an khayra waa awsaca min asabr salaaduna waa la mid oo marka kurba iyo culays dhaco wax lagaga baxo waxa ugu weyn salaad in la galo walidaalika nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaatay inuu yidhi idaa ra'aytum aayatan fasjuduu aayad aayaadka alleh addoommada ku cabsi gelinaya ka mid a haddaa aragtaan sujuuda macnaha ay salluu ayuu cabaad ku odhanayaa sunanka markuu sharxaya xadiidka waa bimacna salaa oo dee marka aayaadka waaweyne dhacaan cadeedmadoobaadka iyo dayaxmadoobaadka waynaka salaadaha kusuufka iyo masaajidada kusoo cararna wa idaa ra'aytum aayatan fasjuduu marka roob la-aanta iyo abaaruhu dhacaan waynaka garoommada iyo bannaanada u baxna wa idaa ra'aytum aayatan fasjuduu marka wax waaweyne markay dhacaan salaadaa loo argagaxa oo la kaalmaystaa nebigana dhibaato markuu dareemo xagga salaaddii u argagaxi jiray kaana idaa xasabahu amrun fazica ila asalaa arrin weyn markuu la soo darso xagga salaaddii u argagaxi jiray waxau rasuulku yidhi wajucila quratu caynii fi salaa indhaqabowsigayga salaada dhexdeedaa la yeelay iyadaan ku raaxaystaa waan ku degaa oon ku indhaqabowsadaa bilaal waxa uu ka odhan jiray yaa bilaal aqim isalaa arixnaa biha bilaalow aqiim noogu raaxee raaxadiisu salaaday ahay haddaad murugooto haddaad warwarto walbahaar hadduu kugu dhaco xagga salaada u carar waa degi sabirkana kaalmayso wuu ku caawin waxaa kaloo aayaadkan ku sugan oo lagu soo celiyey mar labaad tadkiiru bani israa'iila binicamihim yaa bani israa'iil adkuruu nicmatii alatii ancamtu calaykum wa annii fadaltukum cala alcaalamiin waynu sheegnayoo waa calaa caalami zamaanihim dabeed waxaa la amray inay dadku ka baqaan maalin qofna qof kale aan waxba u taray waa yowmu alqiyaama diyaargarow iyo dadaal u baahan kadib waxaa aayaadkan alla kaga warramay dambe ee faraha badan leh axwaalu bani israa'iila maca fircawn iyo axwaalu bani israa'iila maca nebiyihi muusa calayhi salaam xaaladihii dhex maray yacnii reer banu israa'iil iyo fircoonkii addoonsadee dullaystee dilay iyo axwaashii dhex martay reer banu israa'iil iyo nebi muusihii loo diray ee diinta kula dadaalayay ilahay waxau yihi waid najaynaakum min ali fircawna yasuumuunakum suwa alcadaabi yudabixuuna abna'akum wayastaxyuuna nisa'akum ilaa akhiri ilaayaat waxaa la xasuusinayaa inay xasuustaan si ay rabbi u mahadiyaan markii fircawn cadaabkii daraaye uu ku hayey laga badbaadiyey inamadoodu leynayo haweenkooda waa reebayey si uu addoonsado cadaabkaa daran rabbigii ka badbaadiyey inay xasuustaan baa la amray waxaa kaloo la xasuusiyey badda markii laba loo kala dhambalay si ay muuse iyo qoomkiisa uga tallaabaan reer banu israa'iil oo uga badbaadaan fircoon iyo qoomkiisana loogu halaago markay soo galaan oo falamaa tara'a aljamcaani qaala asxaabu muusa innaa lamudrakuun kallaa ina maciya rabbii sayahdiin waa yaqiinta adag ee ambiyadu allahood ay ku qabaan markii uusha ku dhuftayba baddii intay laba u kala dhambalantay ayuu bannaan cidla amaray fircoon markuu soo galayna waa ku go-ayoo waa ku halaagsamay waxaa kaloo la xasuusiyey markii lagula ba muuse lagula ballamay inuu halkii ilaahay ballanta ugu asteeyo ugu yimaadee tuuru siinaa si loogu waxyoodo kitaabkii towraada loo siiyo afartan habeen khalwo iyo cibaado markuu soo dhammaysto ee uu taam yeelo halkaa inuu yimaado dabadeed waxaa la tilmaamay dembigii weynaayay galeen oo inay dibi dabadiisii caabudeen ilaahay wuxuu tilmaamay inta lagu imtixaamay toobadkeenkooda iyagu inay islaayaan dabeed in laga toobad aqbalay sidaana ilaahay ku cafiyey ilaahay wuxuu tilmaamay kitaabkii towraad ahaa ee xaq iyo baadilka kala saarayay nebi muuse in lagu karaameeyey si ay ugu hanuunaan oo ugu toosnaadaan waxaa la xasuusiyey nebi muuse markay ku nebi muuse markuu qoomkiisa ku yidhi naftiinii waa dulmideen markaa dibi caabudeen ee nafihiinna laaya sidaasaa towbadiinnu ku jirtaay macnaha barhkiin barhka kala hadlaayo oo intii hanuunsanayd inta luntay hadlayso taasaa towbadiidin ah waa arrin culus markay sameeyeen laga toobad aqbal waxaa kaloo la xasuusiyey markay yidhaahdeen kuba rumayn mayna nebi muuse ay ku yidhahdeen nimankii yahuudeed ilaa aanu aragno si toosoo caddaana alle indhahayaga aanuu saaro oo weliba waxaa la yidhi kuwii ugu roonaayo toddobaatanka ah ee uu ka doortay dadka kale ee halkii miiqaadku alla kula ballamay uu geeyey ayaa yidhi allaha kula hadlayeed sheegayso indhaha noo saar dabeed waa la ciqaabay oo dee halkiibay ku daateen oo ku suuxeen oo dab lagu laayey kadibna ilaahay waa soo nooleeyey si ilaahay u gartaan oonay uga gaaloobin tiih iyo wareer badan bay galeen reer banu israa'iil iyagoo meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan aan kala garanayn haddana waxaa loogu nicmeeyey cadeeddana in looga dallaalimeeyo si aanu bacadku u layn ilan waa wareersan yihiinoo wax garan maayaane malab cireed iyo hilib shimbireed dubanna waa loo soo dejiyey kaasaa la yidhi cunoo cabba laakiin waa dulmiyeenoo nicmada rabbi kamay garaabina waa ka gaaloobeen waxaa la xasuusiyey markii lagu yidhi baytulmaqdis gala oo nimankii camaaliqada niman jabaabiro oo xoog waaweyn oo dalama ah ayaa haystay markaasaa la yidhi gala oo waxa weeyaan jihaad ku gala marka idinkoo yacni waxa weeyaan isdullaynaya oo aan waxa weeyaan kibrayn oo madaxiina foorarinaya oo ilaahay dembi dhaaf ka dalbanaya gala baa la yidhi qaryada waa diideen oo waxa weeyaan waa inkireen hadalkiina waa beddeleen ficilkiina waa beddeleen hadalkii waa beddeleen oo waxaa la yidhi quuluu xita waxaad tidhaahdaan ilaahow dembi daadin baanu kaa doonanaa waxay ku beddeleen xabbatun fii shaciira ama xinta xabad heeda heed baanu doonaynaa halkii dembi dhaaf xitadii xintay ku beddeleen ila inkaar baa ku dhacday nimanka wax ka canaad iyo madax adag lama arag hadalkiina waa beddeleen oo waxay ku yacni waxaan ujeedaa ficilkiina waa beddeleen ficilkii sow lama odhan idinkoo isdullaynayo alla isu dhuldhigaya oo madaxa foorarinaya gala baryaha iyagoo ku siqayay gale kaana waa beddeleen oo saxiixuljaamica waxaa ku sugan xadiidu abi hurayra in rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam qiila libani israa'iila udkhuluu lbaaba sujada waquuluu xita fabadaluu fadakhaluu yazxafuuna calaa astaahihim wa qaaluu xabbatun fii shaciira wuxuu yidhi nimankii reer banu israa'iil baytulmaqdis albaabka ka galaa la yidhi idinkoo isdullaynayo oo madaxa foorarinaya waxaana dalbateen dembi dhaaf oo waxaad tidhaahdaan xita waa beddeleen oo waxay galeen iyagoo baryaha ku siqaya halkii laga yidhi idinkoo madaxa foorinaya gala markaa sujadan ilaan qof socdaa ma sujuudi kara eh isdullayn iyo isdhuldhig iyo madax foorarin baa looga jeeday xabbatun fii shaciirana dee halkii xita dhaha la yidhi ay yidhahdeen heed baanu doonaynaa xabbatun fii shaciira markaa waa beddeleen fabaddela aladiina dalamuu qawlan gayra aladii qiila lahum waxaa kaloo la xasuusiyey nebi muuse markuu u roob doonay qoomkiisa in loo waxyooday inuu dhagaxa usha ku dhufto dabeed labiyo toban iloodoo biyi ka soo burqadeen jilib walba ishoodii ay ka cabbeen oo cidna cid aana cidhiidhiin waxaa kaloo la xasuusiyey markay nicmadii xajin waayeen ay yidhaahdeen uma adkaysanno malab iyo hilib shiilan ay yidhaahdeen basal iyo toon iyo noogu beddel waxaan dhaamin wuxuu ku yidhi ma wixii liitaad ku beddellanaysaan kii khayrka badnaa waayahee masar dega ama magaalo undega waxaad doontaan baa helaysaan dulli iyo baahi baa dhabarka loo saara iyo cadho waxaana taas ay ku yacni sababteedu ay tahay gaalnimaday aayaadka ka gaaloobeen iyo ambiyaday xaqdarrada ku dilayeen waxay gaalnimada ku galeen oo ambiyada ku laayeen dembigay dembaabeen iyo xadgudubkay xadgudbayeen wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wa axkam wabillahi towfiiq